بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عشر كانوا عشر كبقول لحدن يلابا وحانا كشرحنا سؤاشا بقول لبعتن يسديد وحاو الشيخ رحمه الله تعالى waa calaama suntan manshuur aan ku dhex jirnay xaafid alxakami raximahullah qaala waxa uu yidhi su-aasha boqol labaatan iyo sideed maa daliilu alxawd wa sifatuhu min assunna macnaha maxaa u daliilaa su-aashii ka horreysay bay la socotaa oo labaatan iyo toddobo oo uu yidhi maxaa u daliila xawdka calaa wujuubi aliimaani bilxawd xawdka in la rumeeyo xawdkana waxaynu nidhi waa barkada weyn oo jannada webigu webiga ku yaala oo kowtharka biyaha ku soo shubayo oo ummadda nebi maxamed ka cabi doonto xawdkaas marka aayaddii waynu soo marnay inacdina kalkowthar laakiin hadda waxaynu ka hadlaynaa axaadiidta ku soo aroortay ayuu rabaa inuu inooga tilmaamo afar xadiid buu shiikhu keenay laakiin jawaabta waxa uu yidhi fiihi axaadiidun kathiira axaadiid badan baa ku soo aroortay waxa weeye balagat mablaga tawaatur axaadiid mutawaatira oo fara badan tawaatur waxaa la yidhahdaa mutawaatir xadiidka la yidhahdo waa xadiidka ay wariyeen dad aad u badan oo ay mustaxiil tahay waxa weeye tawaaduuhum cala alkadib macnaha dad fara badan oo qofba meel ka yimid oo aan meel wada joogin xataa inay wariyaan cadad fara badan oo axaadiidta loo qaybiyaa mutawaatir iyo aaxaad aaxaad waa xadiidka hal qof wariyo ayaa ku soo aroortay buu yidhi afar xadiid buu ka soo qaatay waa tacliiqin doonaa qaala waxa uu yidhi minhaa qowluhu sala allahu calay wasalam baa ka mid ah xadiidkii bukhaari iyo muslim iyo wariyeen uu nebigu yidhi anaa faradukum cala alxawd anaa anigu faradukum ceelalyaan idii ahay lakum idinka ay ummaddayda cala alxawdi xawdka ayaan idinka soo horeeya faradka waxaa la yidhaahdaa xooluhu markay soo aroorayaan qofka ceelka uga soo hormara oo ragga matalan geela waraabinaya markay geela soo aroorinayaan oo maanta ay leeyihiin waa kalkii geela nin baa la soo diraa oo la yidhaahdaa ceelkii tagoo sii diyaari wadaantii iyo darkii uu ka cabi lahaa iyo meeshii inoo sii diyaari ayaa la yidhahdaa marka ninka hawshaa qabanaya ayaa farad la yidhahdaa luuqadda carabiga ceelaliyay dhahaan soomaalidu marka oo waa idinkaga sii horeeyaa weeye hadhow baad ku soo arooraysaan anna xawdkaan taagnahay oo idinkaga sii hormaraya ayuu nabiga calayi salaam bukhaariga muslim aa warinaya xadiis saxiixa wuxuu marka daliil u yahay inuu xawdkii jiro oo nebiga uu sidaa inoogu sheegay xadiidka labaad isagana bukhaari iyo muslim ayaa wariyay waxa uu yidhi nebiga calayhi salaatu wassalaam innii faradun lakum waxaan idii ahay farad cala alxawdi xawdka ayaan idinkaga horeeyaa innii faradun lakum ceelal yaan idii ahay wa innii shahiidun calaykum waxa weeye waxaanan idinku ahay mid idinku markhaanti kacaya aakhira markii la yimaado haa mid idinku markhaanti kacaya ayaan idii ahay oo markaan waan idii markhaanti kacaya waaye oo qof walba sidii sunnihii iyo xaqi ugu taagnaaba nebigu uu arkaya markaasuu waxuu ka markhaanti kacaya wuxuu idin soo gaarsiiyeyna wuu ka markhaanti kacaya wa innii wallaahi la anduru xawdii al'aan buu yidhi nebigu allaahu akbar haddaanba arkaa buu yidhi oo la itusayaa xawdkaygii waan u jeedaa idinkaan arkayn anigu waan u jeedaa idan marka waa mucjisaadkii nebiga calayhi salaatu wassalaam wax aakhiro jira isagoo halkaa in adduunkii jooga oo saxaabadii dhex joogaa la tusay ilaahina waa awoodaa oo wax walbaa la tus bukhaari iyo muslim ayaa warinaya marka xadiidkaana wuxuu ku tusayaa xawdkii inuu yahay wax mawjuudoo hadda abuuran oo ilaahayba uu tusayba nebiga calayhi salaatu wassalaam ayuu ku tusaya uu nebiguna inooga sii horeeyo iguna markhaanti kacna ummaddana uu ku markhaanti kacayo oo wixii wanaag la yimidna uu u markhaanti kacayo ayuu waxa weye xadiidku daliil u yahay waa xadiidka labaad xadiidka saddexaad oo isagana bukhaari iyaa wariyey waxa uu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam xawdkii buu sifaynaya xawdii masiiratu shahrin waxaa loo soconayaa masiiratu shahrin marka riwaayadaani ma caddayn maduuluhu miyaa dheerarkiisa mise waa balliciisa laakiin riwaayado kalea caddeeye waxay odhanayaan carduhu wa duuluhu sawaa balliciisa iyo dheerarkiisuba waa isleegyihiin marka haddaad tiraahid dheerarka u socona bil baad socon haddaad tiraahid ballacana bil baad socon waa meel aad u weyn oo axaadiis badan baa caddaynaysa inuu aad iyo aad u weyn yahay min ayla ilaa sancaa waa laba magaalo aad u kala fog ayuu ku tilmaamay nebiga cala sala xadiid kale marka waa aad buu ballaaran yahay waa xawdu weyn waay wuxa uu yidhi marka nabiga calayhi salaatu salaam xadiidka ah markuu yidhi masiiru shahrin ayuu waxa uu yidhi sifaadkiisii buu sheegay taa marka sifadii koowaad waa duulka iyo ballaca dheerarka iyo ballacaba aad buu u dheeriyey waxa uu sheegay markaa sifadii kale waxa uu yidhi maa'uhu abyadu min allaban biyihiisu waxay ka caddaan badan yihiin caanaha caanaha wanaagsan oo dhayda ah say u ifayaan ayuu ka sii waxa weeye la mid yahay abyaduu ka caddaan badan yahay riwaayadda muslim waxay odhanaysaa ashaddu bayaadan min allaban wuxuu ka caddaan badan yahay caanaha idan waa wax aad iyo aad u wanaagsan caraftiisana waxa uu yidhi wa riixu atyabu min almisk wa riixuhu carafta ka soo carfaysa oo waxa weeye dhadhankiisa iyo caraftiisa iyo sida loogu raaxaysanayo atyabu min almiski catarka miskiga la yidhaahdo oo aad u caraf badan oo la jecel yahay oo miskiga la yidhaahdo ayuu waxa weeye ka udgoonya oo ka caraf badan yahay kana macaan badan yahay allaahu akbar maxaa looga cabbayaa oo weelalkii looga cabbayey bal ka waran qaala waxau yidhi nabiga calayhi salaatu wassalaam wa kiisaanuhu waxa weeye ka nujuumi samaa koobabka lagaga cabbayo oo waxa weeye biyaha laga darsaye lagu cabbayo dadka lagu waraabinayo ka nujuumi samaa ay ka cadadi nujuumi samaa waxa ay yihiin sidaa samada xidigaha miyaynu tirin karnaa waa maya wax la tirin kara marka maaha sidaas ay xidiguhu u nuurayaan ayay koobabkii u wanaagsan yihiin oo u nuurayaan u fara badan yihiin oo aan la isku ciriiriyeynin oo laga cabbeeyaa ka nujuumi samaa haddana qofka cabba xaalkiisu muxuu noqonayaa talow haraad damba ma qabanayaa maya nebigu wuxuu yidhi man sharibahu qofkii ka cabba falaa yadma'u abada weligii dib dambe u haraadi maya buu yidhi nebiga calayhi salaatu wassalaam qofka ka cabba dib dambe haraad u arki mayo oo waxa weeye haraad dambe waa isdaayeen ayuu yidhi nabiga calayhi salaatu wassalaam allaahu akbar marka axaadiidtaasoo dhan waxay tilmaamaysaa xawdka nebiga calayhi salaatu wassalaam inuu yahay xawd aad u ballaaran oo aad u ballac dheer oo waxa weeye aad iyo aad u wanaag badan ayuu tilmaamaya axaadiid marka aad u fara badan baa ku soo aroortay oo uu nebigu calayhi salaatu wassalaam ku tilmaamay inuu yahay ka nujuumi samaa oo uu xawdku saa u ballaaran yahay biyahana uu ku soo daynayo nahrigii aynu soo marnay oo ahaa kowthar ayaa waxa weeye biyaha ku soo daynaya marka xawdkii waa diyaar oo nebiga calayhi salaatu wasalaam xawdka ayuu ummadda uga horeeya culummadu marka waxay yidhaahdeen dhowr mas'alo in la rumeeyo waa kow horta waxaad rumaynaysaa oo ictiqaadaysaa maya xadiid baa inoo haray waxa uu yidhi nebiga xadiidkii alisraa walmicraaj ayaa waxaa ku jiray xadiidka anas ataytu nahran waa markii samada la geeyey oo jannada la geeyey ayaan waxaan u imid buu yidhi webi baan imid xaafataahu hareerihiisu waxa weeye ka qubaabi lu'lu almujawaf lu'lu'a waa bahalkan dee jawharkaa oo wanaagsan hareerihiisa aad moodid waxa weeye lu'lulmujawaf aan waxa weeye gude iyo lahayn oo aad u wanaag badan aad moodid ama la qalajiyey markaasaan faqultu waxaan idhi yaa jibriil maa haada kan muxuu yahy faqaala alkawthar waa kawtharkii ilaahay ku siiyey allahu akbar kaana bukhaari baa orinaya idan afarta axaadiidba waxay kutusayaan xawdkii inuu wax jira yahay allahna uu nebiga siiyey ummaddiisuna ku soo aroorayso marka masaa'ilka la raba in la rumeeyo halkan la iimaanka ka soo gelaysa waxay tahay kow marka ugu horraysa horta waxaan rumaynaynaa biwujuudi alxawd xawdka inuu jiro oo ilaahay nebiga siiyey oo uu aakhiro ummaddu ku soo arooraysoo laga cabbayo ayaynu rumaynaynaa oo ictiqaadaynaa adilladaasaana ku soo aroortay waxaa kaloo axaadiidta ku soo arooray in ummadda qaar laga celinayo xawdka oo nebigu waxa uu yidhi calayhi salaatu wasalaam xawdkayga ayaan joogaa ummaddaydii qayb ka mid ah ayaa xagga naarta loo leexinayaa oo xawdka laga celinayaa malaa'igtu ka celinaysa markaasaan waxaan odhanayaa ummatii ummatii oo aathaartii weesadaan ku garanaya markaasay waxaa la igu odhanayaa innaka laa tadrii maa axdatuu bacdak ka leexo ma garanaysid waxay diinta ku soo dareene markaasaan waxaan odhanayaa suxqan suxqan ay bucdan bucdan liman baddala bacdii qofkii diintayda beddelay oo wax ku soo daray ha la fogeeyo oo naartaa lagu fogeeyo culummadu waxay yidhaahdeen dadka noocaasa waa dadka ahlu bidaca oo bidcada diinta ku soo dara sida khawaarij iyo raafida iyo muctasila waxa weye firaqu daalla oo diinta wax ku soo daray haddana cibaadaysanaya oo tukanaya oo weesaysanaya sunnihii nebigana khilaafay caqiidatan wa camalan kulli ku khilaafay kuwaa weeye oo ahlu bidaca la yidhaahdo oo yowma tabyadu wujuuhun wa taswadu wujuuh kuwii cabdullahi bni cabbaas ku fasiray tabyadu wujuuha ahlusunna wa taswadu wujuuha ahlubidac qoladaa weeye bay yidhaahdeen culummadu qolada xawdka laga celinayo naarta lagu aroorinayo waxay kaloo culummadu yidhaahdeen hadda shiikhu sida uu u wado masaa'ilkii unbuu inoo sardinayaa markuu inoo tirinayana waawal cadfi buu ku cadfay ee tartiib ma aha marka waxay leeyihiin culummadu hadda qisaastii iyo siraadkii iyo wuu inoo soo wada sheegay laakiin waxay yidhaahdeen culummadu xawdkaa ka horeeya xawdku waa banka qiyaamuu ku yaallaa banka la taagan yahay ayuu xawdku ahaanayaa oo nebiga calayhi salaatusalaam ummadda ku sugayaa halkaas ayay ummaddu ka cabbayaan ciddii nebi maxamed raacday oo sunnihiisii ku dhaqantay oo raacday iyo caqiidadiisii ayaa halkaa ka cabbayo aan haraadayno ay yidhaahdeen culummadu siraadka kama dambeeyo waayo mar haddii siraadka la maroo laga gudbo wixii ka dambeeya wannaga xadiidkii soo marnay qandarada markii lagu joojiyo xataa idaa hudibuu wa nuquu udina lahum fii dukhuuli janna markaa jannaa la tegi qof janno tegayna haraad waa kala tageen marka meeshaan biyaha laga cabbayo oo xawdku waa banka qiyaamay dhaheen oo la taagan yahay oo waxa weeye halkaas ummadda nebi maxamed ay ka cabeeyaan masalada kaloo ay culimmadu yidhaahdeen waxay tahay xawdku ma nebiguu khaas ku yahay mise nebiyadii oo dhan mid walba xawd buu leeyahay maye nebiyadii oo dhan mid walba xawd buu leeyahay waxaana soo arooray xadiidka imaamu muslim uu wari imaamu tirmidi uu wariyey oo odhanaya nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam inna likulli nebiyin xawda nebi kasta waxa uu leeyahay xawd taridu calayhi ummatu ummaddiisaa ku soo arooraysa haa wayatabaahawna waxay isugu faamayaan ayuhum akharu wuruuda kee dadka soo arooraya ugu badan wa arju waxaan rajaynayaa inaan noqdo akharuhum wuruudan ummadda ugu badan oo ku soo aroordha inay noqoto ummaddayda xadiidkaas waxa uu leeyahay sheekh albani raximahu llahu tacaala waa xasanun ow saxiixun bimajmuuci duruqihi marka wuu saxiixinayaa ee derajada ugu hoosaysa waa xasan buu yidhi saxiixun likayrihina wuu noqonayaa oo waxa weeye silsilata axaadiis saxiixa ayuu ku takhriijinaya marka halkaasaa xadiidkaasaa marka caddaynaya inna likulli nebiyin xawdaa nebi kasta xawd buu leeyahay ummaddiisii u imaanaysa laakiin waxay yidhahdeen culummadu kan ugu weyn oo ugu wanaag badan oo wanaaggaas laynoogu sheegay waa kan nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam marka saasaa loo rumaynayaa waana in loo camal fashaa maxaa lagu helayaa aliimaan waalitibaac in nebiga la raaco iimaanna lala yimaado taasaa marka wanaagoo dhan lagu gaarayaa insha allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay ha naga mid dhigo kuwa ka cabbi doona oo waxa weeye aan ha raadi doonin oo markaas wanaaggaas helaya walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin